Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhegeystayaal hamiinfaylaa ka dhowaada qodobada warkan hamiinama. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya reedanka nagadike ka guda magaalada tambaydhaba farmaajo wayba usu ku hadlaysa faradiisa banaanbaxna wayba ku dhicaya degmada waarshiiq ee gobolka shabeellada dhexe ra-iisul wasaaraha soomaaliya wayba uusa anhambaryayay shaqaalo soomaaliyeed hirshabeellaya wayba qoraal ku dhanee dowladda federaalka gudbida xildhibaanada ah ku horjeeda deegaanadiye ahlu sunnaya waybaya ku hadalay ururkaasi adeecuuna bilxaq akhbaaraadka banaanka dhagownsadayaal wayba ku mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiga kuuriyada waqooyigu ka tilmaameen tuuseeye qof xariife banaanbaxan wayba ku dhiyay magaalada istanbul iyo weliba macron oo kahanjabi inti faransiiska ayaa ku baha doonta midooda yurub
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo isniinga u talaadana galahayta taaragdanaya ka eedanta kowda bilo shanaad sanadka lamada kuntum iyo toddobada halaasooy bahayana qodobadii warkaan u koobnaadana ka dhowaadayo ogiyoobisaga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali mudane shariif xasan sheekh aadan iyo geedka reedanka nagada gudo magaalada dambaydhaba wafdaga madaxweynaha iyo weybausa la dareeraya ra-iisul wasaare ku-xigeenka waana ee wasiirka arrimo banaanka jarmarka waybana garoonka international airport ee magaalada baydhaba ka dhawaayay mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaali iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waana ee wasiirka arrimo banaanka dalka jarmarka iyo booqdana isbitaalka weyn ee magaalada baydhaba meelasoy oo ka jaran dadbukaane hindhihindheeyo kureeda ra-iisul wasaare ku-xigeenka eena wasiirka arrimo banaanka dalka jarmarka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo xubnoosheeye wayba xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulamo iskala qaadan waybayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka kuwarbiyeena xaaladooginkada dambeeyeen deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya sida abaare iyo amniga waybana madaxweynaha koonfur galbeed warbixin ku siiyay ra-iisul wasaare ku-xigeenka waana ee wasiirka arrimo banaanka dalka jarmarka abaaroogi ka dhoweyn deegaanadan koonfur galbeed wayban uusa dowladda jarmarka koosday intiyo kaalmo degdega ee yohana deran shacabka reer koonfur galbeed oyo saameyti abaarto ku jirta koonfur galbeed waybana ra-iisul wasaare ku-xigeenka waana ee wasiirka arrimo banaanka dalka jarmarka dhinisheuse sheegay anti dowladda jarmarka iyo ku kaalmayaasa welwelba olanka gurmudow dadka abaarto saameeytee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ku hadalay sababo sheenteentiyo korran safarada uusa dalka binaashinka kabahow oo hadalhayntii ee bulshada eedanka badatee wayba usa sheegay dareerka uusa ankabahi wadamada kaleentiya sheenti casuumaad uusa ku helay wadamada saaxiibada le ee soomaali waybana uusa tilmaamay diyaarado uusa ka safarintiyo handareen wadamada uusa anbahaaye farmaajo markii la dooradi wayba lakurooge lama bil i dhowr iyo labaatan bera usoona safar ankakabahi dalalka sacuudiga jordan cimaaraadka kenya iyo turkiga
waxaan dee warkaas ka sox socdaa waxaan leeyahay ninkii maxaa cabdulaahi ah oo aan safarka jecleen oo gaaradaha shacabka qaadin jiray wuxuu wuxuu arkay gaaradii baraavidka ahaa safarkiisi waa batay runtii safarkii waa sax safarkan macno badan uu leeyahay oo adiga shanta safar aan galay macno macnooyin badan ay leeyihiin macnaha ugu horeeya oo muhiimka aad iin sheegaa runtii sidii aad wax u samayseen caalamku waa soo jiidatay electionkii hadda aad samayseen runtii wuxuu noqday election historic ah oo caalamka weliba khaasatan caalamu carab ay yidhaahdaan soomaaliya aan ku dayanno maxaa yeelay si wuxuu dhacay aad u qurxoon oo peaceful ah saddex madaxweyne oo kala horraysana gacmaha ay isku qabsadeen kulli safarada galana safaro lii cashimeeyay ahaayeen oo diyaaradooda lii soo diray oo weliba hadda kuwa ii yaalaan oo aan dib u dhigaayo xaqiiq markaa idiin sheego wax kalena ma aha waxa weeye taageeradiinna iyo taageerada shacabka soomaaliyeed madaxweynaha soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo markii uuse doorashada ka jari kala nagi antius yarayow safaradu saanka kabahow dalka binaanjay saasoo kalen uuse dhaliila jari madaxweynagii ku horeeyay ee xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa munaasabada kowda mey oo ah maalinta shaqaale adduunkan ka hambalyay dhammaan shaqaalo soomaaliyeed way bahambalyo ka eedan maalinta shaqaale adduunkan daraya dhammaan shaqaalo soomaaliyeed ee udub dhexaadkan ee dhaqaalo iyo horumarka dalka guud ahaan iyo ari ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarahii iftiimiye qiimo weyn ayaa ummadan leta shaqada iyo walaansarowka shaqaalo waybanuusu sheega intii dowladda iyo ahmiyadda siyaasa maalintan shaqaalo soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa ku hadalay dadaalka dowladda soomaaliyeed iyo ankajartantii abuurtay shaqooyin oo la siiwa dadka xirfadayaalka ee ee shaqalaanta haysata waybanuusu saas oo kale ummado ka booriyay intii oo sameeyeen aqoon kororsi waanayo baradan xirfado shaqada ee xiligan la baahanye degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe geekweyba ku dhey banaanbax bileereen sidii oo sheegahayaan waryaalka kasugun meelas ee aan ku warmow idaacadda warsan banaanbaxan iyo weybaa ku qeyb galay dadweynaha haniiska kabahi dhammaan xaafadooya ka koobanta degmada weybana banaanbaxan ha qaban qaabiyay maamulka degmada banaanbaxan iyo shacabka weybayo ka dalbadeena inti maamulka hirshabeelle lan ogolaada intii isa furuda dekado gobolka shabeellada dhexe iyo intii la ogolaada intii magaalada jowhariya weelata garoomo diyaaradeed dadka banaanbaxka dhika iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre weybayo ku dalbadeena intii hirshabeelle iyo hella walwalba iyo haysidan maamulada kale ee dalku ku jara xogkayaga degmada warshiga ee gobolka shabeellada dhexe oo la hadalay warbaahintii sheegay antio sii wadaayeen banaanbaxyada ilaa dowladda soomaaliya ku ku fasaxaasa intiyo hirshabeelle iyo weeldhata garoomi iyo degada soo jeesano annaga banaanbaxyo maanta oo ku saabsan xagga loogu soo horjeedo muxuu ahaay cunaqabateentii iyo ama aq xaqii loo diiday xaqii loo diiday hirshabeelle inay dekedo ama ama eerbooro ay furato ama muxuu ahaay waxyaabahaas ayaan ugu soo horjeednaa marka hirshabelle madaxweyne madaxweyne cali cabdilaahi cusable go-aanadii oo qaatay ayaan ku taageersannahay in ay hesho dastuuri hirshabelle wixii ay xaqa ku leheed dowladda federaalka soomaaliya xaqa ay ku leheed inay hesho waayo annaga waa inaan hirshabelle aan waa inaan xaqi aan ku lahayno dowladda federaalka soomaaliya waa inaan helnaa maadaama dowlad dowladdeena aataan aanan ka weynin ayada aynaga weyihiin marka waxaan ka codsanaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo annaga haddaan nahay maamulka degmada warshiir hirshabelle aan nahno iyo communityda iyo shacabweynaha degmada warshiir boqol habeen ayaan u soo jeednay ayaanu ilaahay ka baryeyn in asaga madaxweyne laga dhigo aana suugayna marka haddana muxuu ahaay haddii madaxweynihii oo ku guulaysto oo meeshii oo falaartii nagu deganeed oo naga qaadi lahaay in haddii la yidhahdo xaq ma leedihi hirshabelle hirshabelle waa dadka u badan oo doorta waay maxamed cabdullaahi farmaajo waa shacabka iyo maxaa iyo dadka noogu jiro baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanka hirshabelleba dhammaan iyo iyo madaxda mas-uuliyiinta ugu badan hirshabelle waa u darteen madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo deegaanada gobolka shabeellada dhexe weyba kudhiyay banaanbaxyo iyo wadaayeen bulshada reer hirshabelle isaasoo kale mas-uuliyiintiyo kaasoo ka dalbadayeen antii lanfasaxa antiyo dhisidan dekadiyo isaasoo kale garoomada dhinaga kalena maamulka hirshabelle iyo qoraal awaade oo ku dhangay dowladda federaalk soomaaliya weybay oon gudbiyeena sanatarada manka kora iyo xildhibaanada manka hoose ee ku jeeda hirshabelle qoraalkan oo uuse ka saxinay wasiirka dekadii baabuurta hirshabelle cabdikariin cali nuur yaa laga sheegay intii dowladda federaalk iyo hor suranta maamulka hirshabelle intuusa furma antiusa furuda dekadii garoomada anka dambeyntii sanatarada xildhibaanada hirshabelle ee ka jara dowladda dhexe ayaa lakuadsidintii oo ansurman furitaanka ilo dhaqaale iyo horumarinta dowlad goboleedka hirshabelle mas-uuliyiin ku tirsan maamul goboleedka dhexe ee ahlu sunna iyo weybayo geeka kuniyo kuwa dhidan magaalada muqdisho weybayo ku ka hadaleena kulinsho kooxda cusub ee al-saadicuuna bilxaqa gudoomiga guud ee maamulka al-sunna macalin maxamuud sheekh xasan oo qeyb ku haye kulanka iyo dowladda federaalka ku degay antionku gaabsana kooxda abahaytay al-saadicuuna bilxaqa weybausu sheegay kooxdan lamaga bati magaga al-saadicuuna bilxaq antioyin dad ummado dad ummadayo unkasayan gaala markiyo laku reeba saasoo kale macalin maxamuud sheekh xasan iyo sheegeentayo ha magacaawayaan guddi culume oo shacabka ku buraarujiyaan diinta sallan korseeda kooxdan dadka kooxdan habate anka dambeyntii guddoomiga guud ee maamulka ahlu sunna iyo sheegay ahlu sunna intiye la dagaalami doonto kooxdan ag horjeeda diinta islaamka saas oo kalena ayaan dhegaysan doono wararka banaanada la maryahaya ee been abuurka e
waxaan uga digayaa dowladda inaysan ku kadsoomin waxyaalaha dad wax doonaya ay isku qariyaan oo meelo magac aysan lahayn iyo waxaysan lahayn sheegtaan inaysan ku kadsoomin dalka soomaaliya culamow lahaa weligiis waana lahaanayaa hadda kabacdi islaamku wuxuu soo gaaray isagoon madiina gaarin ayuu islaamku soo gaaray soomaaliya ilaa intaas soomaaliya boqolkiiba boqol dowlad islaam ahoo caalamka laga sheego waa soomaaliya keliya sababna ilaahay tafadulkiisay ahayd laakiin ijtihaadkii iyo dadaalkii culammadii islaamku ay la galeen oo ahlu duruqi suufiya ugu horreeyeen oo ahlulcilmigu ay ku xigeen oo kulligood isku xiraa ayay ahaayeen kuwa sabab u noqdo ilaahay sababta ugaga dhigay inay maanta xataa ilal-aan inaan qof sheegan karaa gaal baan ahay inuu baqahayo meel warkaasi ku kooyahay dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka tilmaamay hogaamiga kuuriyada waqooyi kim jong un qof ee taxriifan e oo la hadlaya barnaamijka faransa the nation iyo sheegay intii master kim usa awooda qobsadii usoo dhalinyarahaye way banuusidaaska daray anduusankaasaan inti kim usa maskax ahaan caafimaad qaba hogaamiga kuuriyada waqooyi ee khaariji adeershay lama sano kuuriyeed markii uuse xukunka qowday banalotunsnyaantius amari dil ka walaashay oo uus isku aabahayana waraysiga taraamyaha ka beegamaya oo laka gol daray sidii gantaalkii labaad ee nooga balasifikahay ee iskadayiskadayi intiligame lama asboo gudaasho gantaalkan iyo qarahay walyar kureed markay uuse lagame hay-sadangan dhexayta kuuriyada waqooyi maraykanka iyo waybaayo ee tata sii xoogaysida hayta waybana maraykanka arrintan lamada kuuriya ka tilmaamahay dee arrin daandaansi oo yoowidanga warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban antaninkeega inta warkanka lamida ireedan ku kulmaana sidaasiyo amaan allah